markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada ee heesa toddobaad kasta xilligan oo kale aad dhegaysataan waxaa toddobaadkan si wada jira barnaamijka inoola socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
kusoo dhowaada dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha aan ku hormaray warqadda ugu horreysa ibraahim waxa ay naga soo gaarto hooyo madiine axmed ducaale iyo habo qalin axmed ducaale iyo cawaale cabdisaad yuusuf cabdisaad iyo maka cabdisaad iyo nimco cabdi axmed ridwaan cabdi axmed iyo axmed cabdi axmed iyo saleebaan cabdisaad iyo bare idris muuse iyo maryan idris muuse iyo xasan idris muuse axmed xaaji daahir iyo ibraahim xaaji daahir iyo cabdikariim xaaji daahir maxamuud xaaji daahir axmed ciise axmed iyo maxamed ciise axmed dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda cali xaaji daahir cilmi iyo marwadiisa ruqyo cumar muumin oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boorama xarunta gobolka awdal isku waara ubad qayr qabana kale helah ayay leeyihiin aamin dhambaalkan falastiin wuxuu nagu soo gaaray tawane cali dacar iyo cumar maxamed xaaji boorow maxamed xaaji mulyuun maxamed xaaji siciido yuusuf ciise maxamed yuusuf ciise saare yuusuf ciise daahir maxamed cali cabdiwahaab maxamed cali waxaana ay taaniid gaarsiinayaan cumar cabdi cali iyo xamdi axmed maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya dhowaan waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo ee banheedin kala siiyo ubad qayb qaba aamin ayaa leenahay warqaddan waxay naga soo gaarta hooye luul aadan xuseen iyo hooye xaliimo yuusuf cabdi iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi iyo yaasmiin maxamed cabdi iyo cabdifitaax maxamed cabdi iyo dhammaan reer axmed cismaan jeele iyo guud ahaan reer cismaan jeele axmed iyo reer sheekh maxamuud nuur waxay tahniye dhalasho hawada u marinayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cismaan oo gabra ugu dhalatay muqdisho shantii bishan maarj gabadhaas waxaa loo bixiyey caasha cumar sheekh caasha soo barbaar ayaanu leenahay heesta ugu horreysaa aan dhegeystayaashan usoo qabananana waa idey idey igaaryaw idey alaabaa jidka ii taalo umaya
imaaw imaaw agtay iyo imaaw waa codadka macaan ee axmed naaji iyo allah naxariiste faadma qaasim hiloole
mau imau ate i imau imau imau ate i imau para anku wala te i ga odesa imau imau imau te te i ga ya wi te te te i ga ya wi te ala ma te ta ma ya iste te te te ayaa laagu oday keite adduunkanka aaday keite ayaa laagu oday keite adduunkanka aaday amuurehe eeda aankiibu ooye amuurehe eeda aankiibu Tegite iga yawite Tegite iga yawite Alama chita mata iste Ite ite Imau imau ate i imau Imau imau ate i imau Bara anku wada ke diga ote imau Imau imau
imaw imaw i imaw imaw imaw i imaw bara adikuwada jeediga ordeysa imaw imaw imaw
gabdhihii markii oo suuqa adeega ay ka soo doonaan ya jidka loo istaagayo miya jidka loo istaagi jiray yarta waa ku salaama
waa tahay idey idey codadkii axmednaaji iyo faadimo qaasim haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno waxa uu dhambaalkan naga soo gaaray naley macalin daa'uud weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan gacmo dheere iyo najmo macalin daa'uud iyo faadumo yuusuf wiilow shiine yuusuf wiilow iyo nuurto yuusuf wiilow faadumo cabdi ciro iyo caruurteeda iyo habar yaroo xabiibo maxamed ibraahim iyo caruurteeda habar yar batuulo sheekh cabdicasiis iyo waxay yidhaahdeen habar yar batuulo maxamed iyo habar yar nuurto maxamed ibraahim iyo abtiyaal aadan maxamed ibraahim iyo cusmaan maxamed ibraahim dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo duniyada caladeeda waxayna jecel yihiin inay taaneed kale iyo laaba gaarsiiyaan sarebaan cabdi maxamed iyo nasro macalin daa'uud oo aruuskooda uu ka qabsoomay degmada hodan ee gobolka banaadir ee muqdisho ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin maxaa arooskaas falastiin ugu ducaynaysaa waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kale hela aamiin ugu horeyn waxay yidhaahdeen warqadani waa hambalyo dhalasho waxaanu salaamaynaa bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka daandure iyo caasha daandure waa ila fadhiya caashana anaa u qaaday waxaa halkan ugu horeyn tahniyad diraya nasrudiin xikaam sheekh cabdiraxmaan iyo caqiil bayaadir sheekh cabdiraxmaan iyo maxamuud macalin aadam iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo xikaam cabdulaahi maxamed iyo xikaam bayaadir sheekh iyo aaba maxamed sheekh iyo aaba sheekh bayaadir sheekh iyo aaba shaawul sheekh iyo hooyo xabiibo isxaaq iyo hooyo umeymo macalin aadan iyo faadumo xikaam sheekh iyo ayaan xikaam sheekh iyo sayma xikam sheekh iyo maxamuud isxaaq sheekh iyo aabe isxaaq sheekh cabdiraxmaan iyo ayaad isxaaq sheekh iyo doctor daa'uud mustafa macalin iyo daa'uud kheyr maxamed iyo dhammaan reer sheekh cabdiraxmaan banaaney oo kala jooga soomaaliya tarkiga kenya sudan iyo australia waxay hambalyo dhalasho farxadle u dirayaan maxamuud hikaam sheekh cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen walaasheen tunis maxamed sheekh cabdiraxmaan oo gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo labayo tobankii marj sanadkanaynu ku jirno ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana leenahay soo barbaar noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda gabadhii weynaatay oo ummadeeda gargaarta guulana ku garabgala noqo ayay leeyihiin aamiin ayaanu leenahay heestan noo raaca waa codka macaan ee fanaanada qadradah ee ciyaastuna waa hees sida lamaloosha hadabayluhu aylulayaan sida lamaloosha hadabayluhu aylulayaan ayalay dhacaa shaqa hawla laba labdooda sida lamaloosha hadabayluhu aylulayaan sida lamaloosha hadabayluhu aylulayaan ayalay dhacaa shaqa hawla laba labdooda sida laygu weyyahay lurkuygu rarayahay isolegad jacaylki laakina maahe sida laygu weyyahay lurkuygu rarayahay isolegad jacaylki laakina maahe labxadayda beerkiyo haddaanan labta kugu qaban noloshay lacibte labxadayda beerkiyo haddaanan labta kugu qaban noloshay lacibte sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer ambaliiga suucoodkiyo leendada madaaye sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer ambaliiga suucoodkiyo leendada madaaye kana xiiba yeeleesho kane xawaayo waa kaalurkiisi laqayadu ihaysa kana xiiba yeeleesho waa tahay sida laamulooshaha iyo codkii qatro daahir ciga ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib u jallacaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray axmed cali sheekh iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari jamaal axmed cusmaan maxamed colaad xasan jaamac buulo jaamac jacfar kukaay aniga adigana
hanaga reebin iyo dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaadhsiiyaan weriye cabdulcasiis xasey maxaad golfyar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa zahra cabduqaadir xaaji oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey cimraan cabdulcasiis waxaana cimraan ay asxaabta u rajeynayaan eebana uga barya inuu noqdo kii soo weynaado oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamiin ayaanu leenahay warqadan waxay naga soo gaartay waa dhalasho waxay yidhaahdeen farxad le waxaa diraya nimcaan jaamac maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo qadar saleebaan maxamed iyo siciid saleebaan maxamed iyo ifraax cali maxamed aamin cali maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga daafaha caalamku waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan ibraahim ciise maxamed iyo marwadiisa qaaliga mune maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada burco afar iyo tobankii maarj waxay leeyihiin soo barbaar noqonkii dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay dhambaalkana wuxuu nooga yimid hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo xaliimo yuusuf cabdi iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo cabdiqani maxamed cabdi iyo yasmiin maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi iyo dhammaanba reer axmed cusmaan jeele iyo waxay yidhaahdeen reer cusmaan jeele axmed iyo reer sheekh maxamuud nuur waxaana ay taaniyad hawad u marinayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cusmaan oo gabadhay ugu dhalatay muqdisho waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey caasho cumar waxaana aan leenahay caasho soo weyna noqotay waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda markana bal heesta xigta ibraahim noo soo qabo waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa laabdoo xanto waxaa wadajir ugu luqeynayaa axmed ishaar iyo xabiibo xasan tuuxi
Waxaan doonayaa inaan dadab galay dhaqadaha rajada ha daboolino labdooxantoo dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin labdooxantoo dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin dabnahay ushidin ee iladada dabnahay ushidin ee iladada labda xantoodda wadeeda tahay dayro ha ka dhigin labda xantoodda wadeeda tahay dayro ha ka dhigin dabnahay bushida ee iladada dabnahay bushida ee iladada
ayldeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin ayldeenaho dulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuqa isku kihin waa hadal daweyn tusaaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn saliya digni ayaha dambana darsi kaaga dhigan dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niya kaadban uma diirnaxde niya kaadban uma diirnaxde dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niya kaadban uma diirnaxde niya kaadban uma diirnaxde
sananduc kale dharankaygiba duwadoodan dadka kaa xushe sananduc kale dhabashaadu marin eed ku ildaran usadilinaxo dawadeeda garo dabashaadu marin eebko ildaran sodirinaxo dawadeeda garo labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin dooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin labdooxanto dawadeeda tahay dayro haka dhigin Thank
dadka lama qasbo ragga lagu madayo wuxuu diidayay damac dheerida dadka lama qasbo ragga lagu madayo wuxuu diidayay damac dheerida wadardaaranoo dambay ku tahee shoki hadayac dumar uu lahaa wadardaarano dambay ku tahee shoki hadayac dumar uu lahaa edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin edebisu qabo hala daalino hadal yuu ku dilin niya kaadiban umadirnaxdee niya kaadiban umadirnaxdee
laab dooxantoo dawadeeda tahay dayraha ka dhigin dabna haygu shidan ee ila dadaal dadaal iyo asalaam isna muxuu yidhi dib isku qabo hana daalino
aanu intaasi ku dhaafna heestaas warqadani ibraahim waxa ay leeyihiin waad salaamantihiin bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waxay leeyihiin tahniyad farxad leh oo aroos baanu diraynaa waa dhammaan reer xasan macalin iyo dhammaan reer maxamed ismaaciil iyo ismaaciil cumar nuux iyo dhuux axmed xuseen iyo ibraahim shariif bulow iyo injineer cali maxamed diiriye iyo balag dhagaxley iyo isaaq ulow xasan shacab maxamed umooja cali dhuux xagar dheere maxamuud macalin faarax naseexa xirsi axmed aamine ifraax cabdi iyo wacan maxamed iyo cadey cadaan iyo fardowse cabdulaahi xaaji dadkanoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo aroos u dirayaan lamaanaha aan kala dhicin bay yidhaahdeen waa haaruun xasan macalin iyo samsam maxamed ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay gaarisa isku waaro ubad kheyr qabana kale hela ayaan u leenahay aamiin waxaa markan noo baaqaya cabdikariin axmed maxamed iyo aamina aadan maxamed iyo qadar saleebaan maxamed iyo saciid saleebaan maxamed ifraax cali maxamed amiin cali maxamed iyo maxamed ciise maxamed nimcaan jaamac maxamed maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye ha ka tegana bay yidhaahdeen cabdi maxamed diiriye iyo dhammaanba reer maxamed diiriye waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan ibraahim ciise maxamed iyo marwadiisa mune maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada burco afar iyo tobankii bishan waxaana ay leeyihiin ducadu waa haggina allah ka dhiga wiilkaas kiisoo weynaada oo wax tara waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba markana heesta xigta bal noo soo qabo ibraahim waxaan dhegaystayaasheenna u cayaaraynaa naf jacayl helay iyo codkii hodan cabdiraxmaan
ruuxa warkaa hayay warka siidintaa tahay sida
taagseedahay ruuxaa warkahay furta siigita tahay sida xita benkiilmabiktiraahiyo waayimay fideen adigee jacaylku helay helay haygu dhiibay samirkeehaygu dhiibay samirkee ku had ayaankiyo ayaankiyo ayaankiyo nasiibka jacaylku helay helay haygu dhiibay samirkee haygotiilii samirkee ku had ayaankiyo ayaankiyo ayaankiyo nasiibka intaa u amigu weli tagan yahay halkii horay intaa uqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli inta uu hamigu weli tagan yahay halkii horay inta uqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli intaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad hawlaysiyo marjoogaa jacayl tahay hadalku daraabiyo kugu goodayay barashee intaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad hawliisiyo kurjoogaa jacayl tahay
haye ibraahim waa tahay falastiin naf jacayl helay iyo codkii hodan cabdiraxmaan ayaan intaas ku dhaafaynaa ibraahim warqadda markana haddii aan ku hormaro waxay leeyihiin waanu salaanay bahda v o a daadihiyaasha barnaamijka caashi cuud iyo ibraahim daandure cashaanaa u qaada ibraahimna waa idin maqlaaya warqadan waxay naga soo gaartay ciise action maxamed kerow dhagabarde ibraahim maxamed yarow dayow iyo muhaab aadan marubow iyo maxamed xuseen wariir loo yaqaano maxamed gooris iyo cabdinaasir macalin robow cabdisalaan cabdulaahi cali dabar iyo ismaaciil maxamed xuseen isaaq cali xasan cali xasan kaargooye xasan aadan ibraahim foodcadde dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdiladiif barow eedan iyo marwadiisa bay yidhaahdeen xabiiba yuusuf cali oo wiil ugu dhashay magaalada bardaale ee gobolka baay waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay waa tahay waxaan dhambaal ka helnay sakariya raage bootaan iyo adeer yuusuf ciise quule iyo hooyo shamis aadan dheere iyo raage bootaan diiriye maxamed bashiir cabdulaahi yuusuf iyo macalin muxidiin gorde iyo shuuke aadan guray waxaanay tani u dirayaan khadar yuusuf ciise qadar quule iyo ayaan muuse khaliif oo wiil ugu dhashay baaltaag oo ka tirsan galaadi gobolka doolo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii soo barbaara oo waalidkiina wax tara iyo dalkiisa iyo dadkiisaba
warqadda markan ibraahim gacanteyda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay eedda faadumo cabdulaahi cumar iyo qatro khaliif nuur iyo siciid macalin maxamed iyo caashe khaliif nuur iyo nicimo khaliif nuur kalsoon macalin maxamed iyo maxamed khaliif nuur iyo farxaan khaliif nuur iyo xasan khaliif nuur iyo maryan yuusuf ifraax daahir calasow iyo hooyo ceeble cabdulaahi xasan iyo samsam cabdi cumar iyo maxamed cabdulaahi xasan abuukar cabdulaahi xasan iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo wiile cabdulaahi yuusuf iyo nuuro daahir cabdulaahi ister maxamed cabdulaahi iyo faadumo cabdulaahi xasan iyo xasan cabdi cumar iyo xaliimo cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi xasan aadan cabdulaahi xasan kaafiyo cabdi cumar dhammaan waxay tahniid u dirayaan bashiir cabdulaahi cismaan iyo shamse khaliif nuur oo ku aqalgala magaalada beledweyne gaar ahaana xaafada buundaweyn waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay warqadaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa wada jir idinkugu soo jeediyey falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waxaan idinku dhaafaynaa waa dhaboobay jacaylkan codka macaan ee cabdiqaadir buunis waa qoslaysaa laakiin kuma weydin maxaa ku qosashaysaa
intaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa Hey, wax intaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa waxi lumayna doondoon ayaa isdiirigelisa waxi lumayna doondoon ayaad isdiirigelisa wax dhintaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa Thank you. dabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo adhaalandhool haraadban labka dhiganaya dabban ceel tagaynban geelku dheelmiyahayo adalan dol haradam kabiganaya kici wayday sidaan rabay dhaawaciiba dilaaco adhici wayday sidaan rabay dhaawaciiba dilaaco waa dhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye waa dhaboobay jacaylkan dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye dheeldheelsanaaye dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa dhagax dhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa dhulka meesha doogale carabkuna dhadhamate dhulka meeshaad oo gaare carabkuna dhadhamashe dhagax dhuunta kama tego dhayahaad ku aragtaa Hey, dhagax dhuunta kama tego dhayahaad ku aragtaa dhulka meeshaad oo gale carabkuna dhadhamashe dhulka meeshaad oo gale carabkuna dhadhamashe ana dhaawac baanaho dhibtu waygaha badanto dhididiyo kulaylba dhabanada gadaaye ana dhaawac baanaho dhibtu waygaha badanto ididiyo kulaylba dhabanada gadaaye adhici weyday sida dhabay dhaawacayba ilaaco adhici weyday sida dhabay